shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta oo sabti ah gaar ahaan gelinka hore waxaa lagu wadaa in la soo gebagabeeyo islamarkaana laga soo saaro warar murtiyeed ay ku cad yihiin dhinacyada hogaamiyaasha soomaalida waxyaabaha ay ku heshiiyeen shirkan oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada baydhabo ayaa looga hadlayay arrimo kala duwan oo ay ugu badan tahay arrinta ku aadan doorashada iyo sidii xilliga loogu talagalay doorashada ay u dhici lahayd wariyahayaga magaalada baydhabo siid cali muuse ayaa soo sheegaya in suxufiyiinta sagaalka subaxnimo ama saddexda subaxnimo in looga yeeray xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo si halkaasi madaxda ay ugu shaaciyaan shir jaraa-id oo ay ku qaban doonaan islamarkaana ay ku dhawaaqi doonaan waxyaabaha ay ku heshiiyaan madasha wadatashiga qaran